Culummada waxgaradka iyo odayaasha dawacley oo hoos timaada degmada isku shuban ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismaha masjidkan Al Hidayah oo ay isku xilqaameen bulshada deegaankaasi. Masjidkan ayaa dhismihiisa waxa uu marayaa heer gabagaba ah iyadoo la rajeynayo in lagu dhammaystiro lacagta laga soo ururiyo dadka muslimiinta ah. Xubno ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masaajidkan ayaa ka warramaya shaqada ay wadaan iyagoo codsaday in laga qayb qaato dhammaystirka masjidkan.
Waxaanu joognaa magaalada Dawacaley masaajidkeedii horena aan ugu qareennay maantana aanu mar labaad qareemayno dhismuhu meesha uu hadda marayo waa aragtaan jibaalkii iyo cagdhigiddii iyo albaabadii iyo daaqadihii ayaa u dhiman hawshiisii waa taagan tahay waxa taagan wareeggii ahaa taxtal jibaal buu joogaa waxaan ka codsanaynaa islaam dadka wax ilaahay wax siiyey inay masaajidka ku soo darsadaan waxay heli karaan akoomada masaajidka horey baan loo ogeeday waxa weeye soddon iyo lix soddon iyo saddex afartan iyo afar akoonku waa golis insha allaahu sabuuradiisana horey baad u aragteen waxa weeye inaad wax ku darsataan qofkii aabihiis dhintay waalidiin dhintay waad garanaysaanoo man banu masjid beytillaahi banu filjanna qofkii guri dhisa waxa weye jannada ayaa guri ayaa ilaah guri uga dhisaa nebiguna wuxuu yidhi ukun meel la dhigto in yaroo ukun meel la dhigto haddii qofkii ku dara masaajid waxa weeye jannada ayaa ilaahay ugu bishaarayey isagaana ugu haraaya oo dadkao dhan waa ka dambaynaya marka qof kasta ku darso wax kasta oo aad ku darsan karto akoonka masaajidka wuxuu yaallaa masaajidka darayle wuxuu yaallaa towxiid halkaasaa akoomadiisi yaalliin dadka islaamka waxaan ka codsanaynaa masaajidkaas halkaa ku yaal oo magaalada ku yaal dawacali la yidhaahdo masjid hidaaya la yidhaahdaa sida hadda ku qoran boorarka magaalada boosaaso yaal insha allahu inaad ku darsataan dadka ilaahay waxsiiya muxsiniinta dal iyo dibad ayaanu ka codsanaynaa halkaana waa dhammaan waxa ku dhan odayaashii deegaanka iyo kuwa meel kale ka yimi oo meeshaan soo booqday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan salaamaynaa dadka muslimiinta meelay joogaanba sida horeyba loo sheegay halkan waxaanu saaka joognaa masaajidkii deegaanka dawacaaley horeyna cilaamkiisu u oollaa saaka baahidiisa iyo meesha ay taagan tahay koor darihii ugu sarreeyey ayaa la rabaa in la xidho baahidiisu ma dhowa oo meeshaan qaabka loo dhisay waa qaab la rabay in dabaq mustaqbalka in la saaro laakiin hadba sidii looga maarmi waayo haddii koor daraha la xidho hadba sidii looga maarmi waayo ayaa loo isticmaali doonaa ama tirinka la saaro ama ilaahay baa keene waa dabaqii baa la shubi doonaa waxaa looga baahan yahana dadka muslimiinta weeye halkaana muslimiin baa soo gaarsiisay dadka muxsiniinta ah hantidooda baxsanaya ama kuwa dhintay ha loo bixiyo ama kuwa nooli ha baxsadeen dadka muslimiinta ah waana beydkii keliya oo islaamka laga hagaayo laga hogaaminayo weeye halkaa waxaa soo gaarsiiya dad islaam ah masjidkan ayaa muhiim u ah bulshada dawacley oo hoos timaada degmada isku shuban ee maamulka puntland